halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa axad bisha sebtembarra waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya saare ciidle nuuriyan oo ah ismaaciil xuseen farjara
qodobada dhegaystayaal idaacaddeenna galabnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a jenaraal maxamed jimcaale rooble goobaale oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo goor dhaweyto lagu dilay qarax baabuur oo ka dhacay magaalada muqdisho
goobaale waa dhintay in aad loo yaqaanaba waa allah u naxariisto lix ka mida istaafkiisiinayana waa dhinteen gaariga gaarigiisa ayaa lagu dhuftay gaarigan kale ee isku midaamiyey dhan baa looga dhuftay gaarigiisa oo ahayd dhankau ka saarnaay taliyuhu marka allah u naxariisto
waxaan kaloo aan idiin haynaa qarax ka dhacay bartamaha new york oo sagaal iyo labaatan qof ay ku dhaawacmeen
nin mindi isaguna la dhacay siddeed qof suuq ku yaala magaalada st cloud ee gobolka minnesoto ee dalka maraykanka muqdisho oo maamulka gobolka banaadir uu ka mamnuucay in lagu qabto dibadbaxyo aan iyagu aanay fasaxin barnaamijka wicitaanka dhegaystayaashiiyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
mas-uuliyiinta gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in siddeed qof ay ku dhaawacmeen weerar mindi loo adeegsaday oo lagu qaaday suuq laga dukaamaysto oo ku yaala magaalada st cloud taliyaha booliska ee magaalada st cloud william blair anderson ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan booliska oo aan xilligaas shaqada ku jirin uu toogasho ku dilay qofkii weerarka geystay taliyaha booliska ee st cloud ayaa intaasi raaciyey in qofka weerarka geystay laga soo weriyey inuu ku dhawaaqayay kelmado ay ka mid yihiin allah intii uu weerarka mindida geysanayay isaga oo dadka weydiiyey in uu ku jiro qof muslin ahi hase ahaatee taliya anderson ayaa sheegay in aanay caddayn sababta ku riixday qofkan in uu weerarka geysto taliyaha booliska ayaa xaqiijiyey in dadkii weerarka mindida ku dhaawacmay ay ka baxeen cusbitaalka marka laga reebo hal qof ciidanka booliska ayaa xidhay suuqa weerarku ka dhacay iyaga oo xadiday xilligaasi in cidi ka baxdo ama ay soo gasho
safiirka dalka maraykanka ah ee qaramada midoobay u fadhiya ayaa ka cadhootay hadalkii ka soo baxay ruushka oo uu ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay yeeshaan kulan deg deg ah galabnimadii sabtidii oo ay ku eegaan weerar weerarada maraykanku ay qaadayaan kuwaasi oo u muuqda inay ku dileen askar badan oo ka tirsan xukuumadda siiriya samanta bower oo ah safiirka maraykanka u fadhida qaramada midoobey ayaa tallaabadan ruushka ku macnaysay in ay tahay arrin xayeysiis ah oo la doonayo in dareenka loogaga leexiyo xadgudubyada kala duwan ee aan naxariista lahayn waxa ay sheegtay in maraykanku uu baadhayo duqaymahaasi iyada oo markaasina sheegtay in ay xadgudubyadaasi ay soo noqnoqdeen oo ay ku kacaan ciidamada wadanka siiriya ee daacadda uu madaxweyne bashaar al asad kuwaasi oo bartilmaameedsada cusbitaallo dugsiyo iyo goobo kale oo ay dadweynuhu isugu yimaadaan waxaanay sheegtay in dhammaan xadgudubyadaasi aanay dhicin in ruushku uu isugu yeedho intay xadgudubyadaasi dhacayeen aanu ruushku isugu yeedhin golaha ammaanka ee qaramada midoobay si ay tallaabo uga qaadaan ugu yaraan sagaal iyo labaatan qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay deegaanka chelsea ee ku yaala magaalada new york sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaaladani maayarka new york ayaa sheegay in qaraxani uu ahaa mid ulakac ahaa hase ahaatee wuxuu intaasii raaciyey inaan qaraxani la xidhiidhin weeraro argagixiso maayarka new york ayaa sheegay in saraakiisha ammaanka iyo ciidamada booliska ee magaaladani aanay haynin wax halis ah oo la xidhiidha weeraro argagixiso dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo magaaladani ay isu diyaarinayso inay martigeliso kulanka guud ee qaramada midoobay halkaas oo ay isugu imanayaan madaxda caalamka hal daqiiqo oo aamusnaana ayaa lagu xusay ciyaartoy u dhashay dalka iiraan oo ku geeriyooday garoonka lagu qabanayay tartanka ciyaaraha fudud ee dadka naafada ah oo lagu soo gebagabeeyey saako axada magaalada rio de janeiro xuska baroordiiqda kooban ayaa la sameeyey intii lagu guda jiray munaasibadda subaxnimadii hore ka dhacaysay magaaladaasi rio ee xidhitaanka tartanka ciyaaraha fudud ee dadka naafada ah waxaana ninkaasi amaba ciyaartooygaasi lagu magacaabayey bahmaan gobazad waxaana uu dhintay xilli uu ka qayb galayay tartanka baaskiilka dadka curyaamiinta ay ku tartamayeen mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay ee tartankaasi iyo wadamadii ay ciyaartooygoodu ka socdeen ayaa ku tilmaamay arrin naxdin leh oo ka dhacday intii uu socday tartankaasi
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad kala socotaan idaacadda iyadana waa washington waana waxaadna dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada muqdisho qarax baabuur ayaa galabta lagu dilay jenaraal maxamed rooble jimcaale oo ku magac dheeraa goobaale oo ahaa taliyaha saddexaad ee ciidamada xoogga soomaaliya baabuur waxyaabaha qarxa ay saaran yihiin ayaa bartilmaameedsaday baabuurkii jenaraalku uu saaraa oo marayay meel u dhow xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho weerarka waxaa kale oo ku dhintay lix ka tirsan ilaalada taliyaha kooxda al-shabaab ayaa war ay ku tebisay idaacadda andalus waxay ku sheegtay in ay weerarkaas ay ka dambeeyeen sahre cidla nuur ayaa haddaba qaraxan lagu dilay jenaraalka waxay ka waraysatay cabdifataax xalane oo ah afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo isagu ku sugnaa goobta qaraxu ka dhacay
gaarigan waxaa saarnaa allaha u naxariistee taliyihii guutada saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed nin lagu magacaabo goobaale oo aad loo yaqaano oo nin qaaliya oo muxtarim ah oo madaxda iyo ciidankuba jecel yihiin ahaa ilaahay ha u naxariisto gaariga gaarigiisaba u ahaa ciidankiisabaa saarnaa oo ciidan staafka watay baa la socday hadda waxaan kaala hadlayaa goobtii qaraxu ka dhacay oo u dhow gaashaandhigga u dhow ayaan iminkadanba kaala hadlayaa goobaala waa dhintay in aad loo yaqaana buu ahaa allah u naxariisto lix ka mid a staafkiisiinayana waa dhinteen gaariga gaarigiisa ayaa lagu dhistay gaarigan kale ee isku midaamiyey inkastoo weli xaqiiqada rasmiga ah ee nuuca gaariga uu ahaa aan aan haynin oo macal gaarigii dhan ay burbureen oo aan waayey wax uun calaamad u noqon kara gaariga qarxay waxaan ku qiyaasayo inuu yahay haryar nooca la yidhaahdo waxaan ku qiyaasayo ayuu gaarigiisa lagu dhuftay dhan baa looga dhuftay gaarigiisa oo ahayd dhanka u ka saarnaay taliyuhu marka allaha u naxariisto saasay ay wax uga dhaceen magaalada muqdisho waan gartay markaa baabuurkii kale lagu dhuftay iyo dadkii saarnaa iyaguna ma isla baaba-een mise dad baa la qabtay hawshaasi fuliyey
gaariga horta kii lagu dhuftay oo taliyuhu saarnaa wax saa usii weyn ma gaadhin oo dhan ayuu ka burburay mooye isagu ma wada baabiin laakiin kii cadowga watay ee ninka ismiidaamiyey watay ayaa dhammaantiis burburay ninkii ismiidaamiyey hilbihiisii unbaa yaalla goobta oo wax kale ma yaallaan waxa ka harayna waa un inta yar oo xabadka ayuunbaa ka hartay intii kale way firdhasmeen oo dhammaantood waa basbeeleen taliyaha iyo ciidankiisana dee markii lagu dhuftay dhinteen oo gaariga lagu dhuftay ay dhinteen marka allah u naxariisto dhaawac baa jira kale oo iyagana allaha fogsiiyo allaha caafiyaan leenahay marka dadka dhaawacmayay haayeen waan gartay dadka kale dhaawacmayna ma baabuurka taliyahay saarnaayeen mise waa dadkii ka ag dhowaa maya waxa dhan waxa weeye gaariga taliyahay saarnaayeen waa istaafka taliyaha waxa dhaawaca ah waxa dhintayna waa istaafka taliyaha iyo taliyaha oo oo oo la beegsaday asaga waan gartay marka isaguna waa dhintay marka allah u naxariista dhammaantood waan gartay marka ma wada soomaali bay ahaayeen ciidamada la socday taliyuhu
dhammaantood soomaali bay ahaayeen dhammaantood soomaali bay ahaayeen wax ajnabiya kuma jiraan waa gartay lix askari baa dhintay iyo taliyo goobaale ee dhaawacu waa imise iyagu wallaahi tirada rasmiga ama hayo waa soo ogaanaynaa hadda markii isbitaallada laga ogaan doonaa laakiin waxaan kuu xaqiijin karaa inuu taliyahaasna dhintay iyo taliya staafkiisu intaasba khasaar u gaaray waan gartay marka allahu raxmado intii dhimatay intii dhaawacna laha bogsiiyo
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax xalane oo khadka telefoonka ugu warramayey sahra ciidle nuur
halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o e washington qarax ayaa xalayto ruxay xaafadda chelsea ee degmada manhattan ee ku taalla magaalada new york ugu yaraan sagaal iyo labaatan qof ayaa ku dhaawacmay qaraxan duqa magaalada new york bill debelzio ayaa sheegay in qaraxani uu ahaa mid si ula kaca loo fuliyey hase ahaatee aan warar ilaa hadda lagu xidhiidhin karin argagixiso nuur bukhaari ayaa warbixintan inoo soo akhriyey
qaraxa ayaa abbaaro siddeeddii iyo soddon daqiiqo xilliga maraykanka ka dhacay inta u dhexaysa dariiqyada c iyo seben ee waddada saddex iyo labaatanaad oo ah waddo bari iyo galbeedba u marta xaafadda aadka u camiran ee chelsea ee magaalada new york duqa magaalada new york bill de balasio ayaa ku tilmaamay qaraxa manhattan inuu ahaa mid loo sameeyey si ulakac ah balse weli ma jirta buu yidhi caddeymo muujinaya inuu ahaa weerar argagixiso that there is no evidence at this point of a terror connection to this incident. This is preliminary information. It's something uh, we will ma be jirto khatar investigating gaar very ah oo la aamini karo oo ka dhan ah magaalada new york xilligan taasoo ka imaan karta koox kasta oo argagixiso ah qiimeyn ayaan ku wadnaa waxaa halkan ka dhacay weli ma hayno caddayn la aamini karo oo khatar ah waqtilxaadirkan laakiin ma doonayno in aan si aad ah aan waadix u noqonno tilmaamaha hordhaca ah ayaa ah in tani ay tahay fal ulakac ah ciidamada ammaanka ayaa dhanka kala baaraya meel u dhow goobta qaraxii xalay uu ka dhacay taasoo looga shakisan yahay in la dhigay aaladaha qarxa saraakiisha ayaa sheegaya in aysan jirin caddaymo tilmaamaya in uu xiriir ka dhexeeyay qaraxa magaalada new york iyo qarax isna shalay ka dhacay gobolka new jersey ee dalka maraykanka
nuur xasan nuur bukhaari ayaa inoo soo koobayey warbixintaasi halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o e washington isla wararka maraykanka ayaan ku jirnaayee nin mindi sitay ayaa weerar ku dhaawacay sideed qof suuq ku yaala magaalada st cloud ee gobolka minnesota ninkaasi ayaa waxaa markii dambe toogasho ku dilay booliska maxamed cabdisandheere ayaa warbixintan inoo haya
wakhti gaaban kadib siddeeddii fiidnimo xilliga gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa weerar wax kumudid ahi uu ka dhacay magaalada st cloud oo magaalooyinka minneapolis iyo st paul ilaa iyo lixdan mayl dhinaca waqooyi bari ka xigta madaxa booliiska ee magaalada st cloud william blair anderson ayaa sheegay in qofkii weerarka geystay la maqlayay isagoo magaca ilaahay ku dhawaaqaya Uh, that individual made some references to Allah, and we have confirmed that he asked at least one person if they were Muslim before he qofkii assaulted weerarka them.
geystay waxa uu sheegay wax ilaahay la xidhiira waxaanan xaqiijinnay in ugu yaraan hal qof uu weydiyey inuu muslim yahay iyo in kale ka hor intii uunan weerarka qaadin qofkii laga shakiyey waxaa ka hortegay sarkaal booliis ah oo aan markaasi shaqada ku jirin wuu toogtay wuuna dilay ayuu yidhi dad goobjooga ayaa sheegay inay maqleen rasaas dhacaysa booliisku ma aanu sheegin nooca hub ee weerarka wax kumididda ah loo adeegsaday chris nelson oo ah afhayeenka cisbitaalka st cloud ayaa sheegay in siddeed qof oo dhaawaca cisbitaalka la geeyey hase yeeshee aanu midkoodna qabin dhaawac naftiisa khatar gelinaya booliiska ayaa sheegay in qofka laga shakiyey oo keligii ahaa u xirnaa dharka u gaarkaa shirkadaha amniga ee gaarka loo leeyahay islamarkaasna uu haystay hal midi wax magaca ilaahay la xidhiirana uu xusay booliiska ayaa sheegay in qofka falkan lagaga shakiyey uu horay u galay dembiye yaryar oo dhinaca gaadhi wadista ah booliisku waxa uu intaasi ku daray in waaxda booliisku ayna hadda haynin wax caddaynaya in weerarku uu arrimo kale xidhiidh la leeyahay u taaganaha xilka madaxtinimo xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ayaa sheegtay in lagu wargeliyey weerarka minnesota qarax ka dhacay new york iyo qarax kale oo isna ka dhacay gobolka new jersey kaas oo isaga ayna cidna waxba ku noqonin suuqii laga adeeganayay ee magaalada st cloud ee weerarka wax kumudidaahi uu ka dhacay ayaa albaabada loo laabay kadib weerarkii xalay dhacay warbaahinta gudaha ayaa sheegtay in dadkii gudaha ku hadhay loo oggolaaday in xilli dambe oo xalay ah suuqaasi ka baxaan goobta ayaa xidhnaan doonta iyadoo booliisku uu baadhis ku hayo weerarkan minnesota ayaa yimid iyadoo sagaal iyo labaatan qof lagu dhaawacay weerar ku talagala oo ka dhacay xaafad aad u cidhiidhi badan oo ku taala magaalada new york duqa magaaladaasi bill de blasio ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aanu jirin wax xidhiir ah oo arrintani ay argagixiso la leedahay mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo warbixintaasi inoo soo koobay halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o e washington haatanna barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha waxaa soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa xaaladda caafimaadka ee waddanka soomaaliya waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga soomaaliya ma jira xarumo caafimaad oo wasaaradda caafimaadku ay leedahay islamar ahaantaasina lagu kontaroolo tayada dawooyinka soo gala gudaha soomaaliya maxaase uga degsan tayeynta xaaladaha caafimaad ee waddanka soomaaliya guud ahaanteedba su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaa barnaamijka inoogaga jawaabi doonaa oo barnaamijkan ee nagala qayb qaadanaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya cismaan maxamed cabdi daalo waxaana barnaamijka halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan barnaamijka intuu socdo waxaa su-aalo ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasha oo khadadka telefoonada uga qayb qaadan doona kusoo dhowaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhegaystaha aynu ku horreyna dhegaystayaal sidaad maqasheen barnaamijka waxaa marti noogu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga ee soomaaliya cismaan daalo waxaana ugu horreyn aan weydiiyey bal inuu sharaxaadii naga siiyo waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda caafimaadka uu isagu wasiir ku-xigeenku ka yahay muddadii ay jirtay iyo waxaa hadda u qorshaysan intuba bismillahi raxmaan araxiim alxamdulilah waa mahadsan tahay v o a idaacadda barnaamijka witaanka waa ku mahadsan tihiin soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan wasaaradda caafimaadka markii aan ka hadlo horta wasaaradda caafimaadka waxay kamid tahay wasaaradaha dalka ka jira ayay kamid tahay guud ahaan dhibaatada ummadda ay qabto ama wasaaraduhu ay qabaan wixii caqabadahoo jira ayay la qabtaa wixii horumar ahna hadba dadaal ay de markaas meesha joogto iyo siday u dadaasho ayay ku xiran tahay hadda anaguna ka midnaha dadkii hadda muddo joogay dowladdan hadda waktigeedii dhammaanaya waxaana isleenahay de meel eber ah oo dal burburay wasaaradihii ay burbureen xarumihii ay burbureen dadkii maskaxdooda burburtay xirfadlayaashii caafimaadka ay intii wax taqaanay qaxeen intii joogtayna ay aada u yar yihiin oo u baahan in meel walba lasoo buuxiyo ayaan kasoo bilownay waxaan rajaynaynaa maantay meesha ay joogto in berri meel kasii fiican la gaarsiin doono maxaa yeelay waxaan nimid wasaaraddan iyadoo aan xataa xarunteedii wasaaradda caafimaadka ayan dhisnayn maantana dhismaheedii ayaa gabagaba ah oo xaruntii wasaaradda arrimaha dibadda si ku meel gaar aan ugu shaqaynayna haddana ku shaqaynaa waxaana rajaynaynaa goordhow inay u guurto xarunteedii wasaaradda caafimaadku ay laheyd oo gabagabo dhow maraya waxaa kaloo jiro xarumo caafimaad oo laga dhisay gobolada qaarkood sida gobolka banaadir toddoba iyo tobankiisa degmo xarun walba oo caafimaad way shaqaysaa afar labaatan saac ayay shaqaysaa gobolada horta ah intooda badan oo aan maxay ahaydtay qalabaasaha ka jirin ama dagaalada ayna ka jirin xarumahooda caafimaadku way shaqeeyaan waxaa jira oo aan ku guuleysanay inaan sameyno xirfadlayaal caafimaad yani sidii hooyada iyo dhallaanka loo badbaadin lahaa yani tababar ugu jira iskuullo ku yaala gobolka jubada hoose mid ayaa ku yaala gabdho ayaa ku xareysan bay waxaa ku jira gabdho galgaduudna waxaa ku jira gabdho kale gobolka banaadirna gabdhaha ku jira intaasna waxaa laisugu keenay halkii xarunba saddex gobol mudug iyo galgaduud iyo hiiraan waxay ku jiraan galgaduud banaadir iyo labada shabeelle waxay ku jiraan banaadir bay iyo bakool iyo gedo waxay ku jiraan baydhabo jubbada hoosena waxay ku jiraan jubbada dhexe jubbada hoose gabdha ayaa ku jira intaasna waxaa loogu talagalay xirfadlayaasha caafimaadka in kor aqoontooda loogu soo qaado ayay wasaaradda caafimaadka saartay waa iska jiraa dhaqaale xumi dalkao dhan ayaa jira budgetka inuu yar yahay way jirtaa meelaha qaar inaanu gurmad gaarsiin karin marmarka qaarkood way dhacdaa laakiin waxaa jirta inaan gaarsiinay dhammaan dalka daawooyin deeq ah naga soo gaaray dalka sacuudi carabiya inaan wada gaarsiinay waxaa jira in magaalada xarunta dhexe ee wasaaradda caafimaadka inuu kusoo dhaco dhammaan riboodada ka jira xaaladaha caafimaadka iyo wixii soo kordha dalka oo dhan inaan helno subaxi waaga markuu beryo inay wasaaradda caafimaadka ka xesho xo dalka wixii kusoo kordhay oo cudurra ah mar dhowna waxaan bilaabi doonaa eraboorka dadka soo degaya iyo dadka baxaya in la tallaalo ayaan bilaabi doonaa insha allah waa tahay waad ku mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad faahfaahinta uga bixisay muddadii aad meesha joogteen iyo wixii idin qabsoomay marka taa laga gudbo inaad ku guuleysateen inaad xaruntiinay samaysataan inaad xarumo sidoo kale m c h o iyo goobo kale oo caafimaad aad ka samaysaan gobolada dalka ka waran dhinaca adeega gaarsiinta caafimaadka bulshada u baahan in gargaarka caafimaadku ay helaan inagoo og caqabadaha iyo dhibaatooyinka idin hor yaalla horta caafimaadka waxay isku xiran yihiin amniga kow way isku xiran yihiin maxaa yeele meel hadduusan amni ka jirin caafimaadka kama shaqayn karo labo waxaa kaloo ayaa qayb ka ah caafimaadka isu socodka gaadiidka wadooyinka oo xun waxaa qayb ka ah maxay ahayd caafimaadka in la gaarsiin waayo goortii loogu talagalay taas iyada ah waxyaabaha na haysto caqabadaha nagu ah ayay ka mid tahay maxaa yeelay dalkii wadooyinkiisii way burbureen gobolada gabadha maanta ama ku foolata ama maxay ahayd u baahata inay kasoo baxdo balcad soo baxdo ugu yaraan sheelambood ama marko ee muqdisho rabto inay soo gaarto xarumaheeda waaweyn waxay ku qaadanaysaa wakti dheer hadday tahay hooyo foolanaysana waaba halis marka waxaa maxay ahayd isku xiran marka amniga iyo wadada iyo caafimaadka way isku xiran yihiin in laga kaaftoomo waa waxaan hadda aan u sheegaya in hooyo ama qof uusan u baahanin magaalada muqdisho ayaa wasaaradda caafimaadka istaraatiijiyad waxay samaysay in lasoo saaro xirfadlayaal caafimaad oo jooga gobol kasta maxaa yeele mar haddaan gudubkii oo eriiri yahay oo amnigii oo eriiri yahay oo maxaa wadadii ay dhibaato tahay in gobol walba la gaarsiiyo ilaa ay xad isku fillaasho caafimaad in la gaarsiiyo ayay wasaaradda maxay ka shaqaysay waana wadnaa hadeertaan waxaa kaloo wasaaraddu ay ku guulaysto waxaa ka mid ah dadka dhaawacyada ay kasoo gaaraan qaraxyada dalka ka dhaca inta badan wixii dalka wax looga qaban karana in dalka wax looga qab dalka looga qaban waayen inaan dalka dibadiisa aan u gudbino waxaa kaloo ku yaalla magaalada muqdisho isbitaallo waaweyn oo yani standardkooda uu yahay kuwa dalalka dariska ah qaarkood ka sareeya oo looga yimaado maxay ahayd ay dowladda turkiga ay naga caawisay oo ka furan magaalada muqdisho xarumo kaleo gaar loo leeyahay oo aada u qalabeysanna way ku yaalaan gobolada qaarna saasoo kale ayaan hadda xarumo caafimaad waaweyn insha allahu laga hirgelin doonaa waad mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo intaan dhegeystayaasha fursado siinin wasiir waxaa la sheegaa in dhinaca tayada dawooyinka soomaaliya soo galaya ayaan inta badan ahayn heerkii loo baahnaa ama qaarkoodba ay yihiin kuwo dhacsan oo dhibaatooyin ummadda u sii geysan karaa intii ay dooni lahaayeen ama ay ka heli lahaayeen caafimaad ahaan marka arrimahaasi bal haddaad sharaxaad ka bixiso iyo haddii aad aad idinku laf ahaantiinu jirto qorshe aad doonaysaan inaad kula socotaan tayada dawooyinka soomaaliya imaanaya waa mahadsantaha arrintaas horta hadda ma dhihi karno waxba kama jiraan ma dhihi karno laakiin siday shalay ahayd maanta ma aha leannahu xilli waxaa jirtay dalka dawladda aan ka jirin oo iska furan tahay meel kasta maantay dalka dawlad ayaa ka jirta wax walba soo degaya control ayay maraan laakiin quality controlkii daawada lagu controli lahaa weli ma hirgel waana diyaarsan yahay hadda shaybaarkii dhexe oo soomaalidu ay u taqaanay shaybaarkii eroweyne ay u taqaanay oo qalabaysan oo w h o ay naga kaalmaysay oo ay u dhamaystiran yihiin dhammaan mar dhow ayuu shaqo bilaabi doonaa wuxuu awood u leeyahay inuu baaro wax kasta oo dalka oo daawahaas keenaya qualitigooda wuxuu awood u leeyahay inuu baaro cuduradii yaryarka ahaa ama shubanbiyoodyada markay dalka ka dhacaan dibadda loola carari jir lagu xaqiijin jiray inay yihiin shubanbiyooda inay yihiin daro kale lagu lagu agaran jiray inaan hadda kadib loo qaadin wixii soo kordha dalka gudihiisa inaan ku ogaan karno ayuu awood u leeyahay waxaan rajaynaynaa daawooyinka waa way jirtaa inaynan maxay ahayd daawooyin quality lahayn dalka la keeno maxaa yeele qofka haddii uusan markaas quality control aan dekeda joogin la controleynin dadkeena waa iska og tahay dad badan oo ganacsato kusoo dhex dhurman kara ayaa jiray inkastoo ganacsato fiican oo daawooyinkoodu meelaha ay ka keenaan la hubo oo aan ognahay inay jiraan laakiin waxaa lagu kala saari doona waxay tahay shaybaarka shaybaarkaas dhexe ayaa goor dhow howlgali doona hadee mana inkiri karno wixii dalkeena soo maray oo daawooyin oo qaladaadkooda oo aada u badnaa la keeni jiray laakiin dawladdan hadda jirta dadku sidii hore way ka fiican yihiin wayna ka baqayaan dowladnimada inay dadku dadka qaarna hadee waa mas-uuliyiin iyaga halkas ah dadka qaarna waxay ka baqaan shuruucda keliya ayay ka baqaan insha allah sharcigiina mar dhow waa bilaabayna haddii ilah yidhaha shaybaarka ka war marka aa ka dhawaajisay ma wuxuu yahay mid hadda shaqaynaya mise qorshihiisa ayaad weli wadaan oo aad ku doonaysaan inaad ku shaqaysiisaan maya shaybaarku ma aha mid hadda qorshihiisa la raadinaya ma aha waa dhamaystiran yahay qalabkiisa waa u dhamaystiran yahay shaqaalihiisa waa u dhamaystiran yahay keliya insha allah waxaan rajaynaynaa goordhow in xariga laga jaro oo shaqada uu bilaabo waxaa kaloo jira shirkado maxay ahayd oo turki ah oo naga caawinaya quality controlka dalkeena waad ogtihiin dhibaatooyinka aan soo mar waxaan usoo ubaahannahay inaan ka tabsanno inaan helno aqoon xirfadlayaal sare inaan helno ayaan ubaahannahay insha allah ayayna waxaa jirta golaha wasiirada ay ansixiyeen shirkad quality controlka nagala shaqaynaysa oo turki ah iyaduna way jirtaa goordhow iyaduna way howlgeli doontaa aad baad umahadsan tahay khadadka teleefanada ayaan markaan fursad siinaya dhegeystaha ugu horeeya ayaan jaleecayaa dhegeysta kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha magacaaga iyo deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad qabtid aad weydiinayso wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya cismaan daal maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda iyo martida barnaamijka wasiir ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cismaan maxamed daalo sida aynu la wada socnona dadka soomaaliyeed way adag tahay inay si fudud ku heli karaan daryeelka caafimaadka aasaasiga ah caruurta soomaaliyeed qiyaasihii ugu dambeeyey shantii caruur laba sano waxaa dhinta mid kamid a afartii caruur ahba waxaa haysta mid kami nafaqa xumo hooyooyinka umuraaca ayaa soomaaliya ay kamid tahay kuwa ugu sarreeya dunida oo dhan kuwa tallaalka dalka ayaa ah kuwa aada u hooseeya cudurrada t v-ga ama qaaxada iyo ama malaariyada ayaa ku baahsan degaano dhowra oo dalka kamid ah mudana wasiir ku-xigeen bishii abril lix iyo labaatankeygii waxa aad sheegtay in wasaaradda caafimaadku ay u diyaar garowday inay la xisaabtanto dadka dawooyinka soo dejiya islamarkaana waxaa kaloo aad sheegtay inaad diyaar u tihiin inaad hubisaan dawooyinka dalka soo gelaya lana xisaabtami doontaan dadka dawooyinka soo gelaya weli wax tallaabo ah maydaan qaadin iminkana warkaaga waxaa kamid ahaa ama hadalkaadna siisay waxaa kamid ahaa inaad u diyaar garoobeen inaad dadkaa dawooyinka soo dejiya la xisaabtamaan mudana wasiirka xigeen maadaama aan idinka baranay inaad ballama qaadaan ballamadaana marka aad qaadaan ay ugu dambayso aydaan wax tallaabaa qaadin maxaad galabta dadka soomaaliyeed oo ku dhegaysanaysa ku dhegaysanaya u damaanaysaa in ballamadan aad qaadaan ay fuli doonaan sidii loogu talagalay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad mahadsantaha wasiir ku-xigeenkan hordhigaya su-aashaadii ee aad soo weydiisay waa mahadsan yahay su-aashuuna weydiiyeyna waa su-aal aada u muhiima waana soo dhaweynaya weliba waa nin in badan la socda xaaladda caafimaadka dalka horta marka horda haddaan ku hormaro cudurada waxaad og tahay dalkeeni in uu kamid yahay dalalka laga eretiray boolyada laga eretiray inuu kamid yahay cuduro badan ayaan ku guuleysanay dalkeeni an maanta san dalka ka jirin waxaa kaloo jira sida waa sax hooyada soomaaliyeed meesha ay ugu sahlan ama ugu xalifsan ee u ay ku qaada dalka soomaaliya adduunyada ugu hooseyso adduunyada naa wada firtay laakiin sidee looga bixi islamarka haddana sidii looga bixi lahaa waxaa waxaa la go-aansaday sida keliya looga bixi kara inay tahay in la helo xirfadayaal caafimaad oo goob walba hooyada soomaaliyeed ay joogto in ay hesho umuliso yani aqoon u leh maxay ahayd hooyadu ay umuliso in la helo taasna waa tii hadda aan ka sheekeynaya xarumihii caafimaadka tababarka iskuuladii sheegaya gabdhaha soomaaliyeed ay ku xaraysan yihiin goordhowna insha allahu dalka burburay oo maskaxdii ka burburtay aqoontii ka burburtay aqoonta la xataa ay dalka dibadiisa ka aadeen u baaha in lasoo dhiso waayo waxaan soo dhisayno waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan ka gudubno maalmaha soo dhow cudurada h i v-ga iyo caabuqa iyo waxaas waxaa maxay communicationka iyo waxyaabaha ka hadlay waa sax maxaa isku say wax badan oo isaaran ayaa jira caafimaadka sidii hadaaye aan oga hadlay nabadgelyada amniga iyo caafimaadka iyo wadada way isku xiran markaan lahaa dhinac kale maxaa ku xiran nadiifa qofka inuu helo waxay qayb ka tahay caafimaadka ina inuu wanaagsanaado ayay qayb ka tahay wasaaradaha marka dhammaantood waa wasaarada iskabaya oo isbarbar socda oo midda walba midda kale kaadaysa nutrationka dadkeeni wacyigelin badan ay u baahan yihiin cunto badan oo dibadda nutration ahaan loo soo sameeyo laakiin dalka gudihii laga helo ayaa jira dadkeenina ay ku filan yihiin inay isticmaalaan laakiin maxaa loo baahan yahay in wax soo saarkeenii iyo beeraheenii iyo cuntada dalkeeni kasoo baxa dadkeeni inay isticmaalaan waasaha abaaro way jira way jirtaa barakac wuu jiraa intaasoo dhan hadday dhacaanna waxaa yani imaanaya waxaa imaanaya nutrationka nafaqa darada waa imaanaysaa laakiin waxaan rajaynaynaa in shacbigeenu maalin maalinta ka dambeysa in xaaladda dalku sidii shalay ahayd in maanta ahayn isagana waxaan rajaynaya inuu nala qiro qayb kale ee quality controlka waa sax waa sheegnay laakiin shalay diyaargarow ayaan ku jirnay laakiin maalmaha dhow wuxuu arki doonaa inaan xariga ka jarno haddii hadda oo dee xamar iyo erideeda uu joogi lahaana waxaan dhihi lahayn kaale shaybaarka soo booqo oo arag sida u diyaarsan yahay qalab iyo inta loogu talagalay aan dhihi lahayn laakiin insha allahu ma aha ballanqaad waa yani loo soo diyaar garoobay dowladda soomaaliya ay gacanta ku hayso golaha wasiiraduna ay ansixiyeen quality control dadaa turkidana naga caawiso qalabkii w h o ay soomaaliya ugu deeqdayna loogu adeego shacbiga soomaaliyeed taasna waxaan rajaynaynaa inayna iska ahayn taasi ballanqaad ah waxaa kaloo jira dalku haddee ma ahan dal sidii isbarbardhigu ma noqon karo dal horumaray ama dhisan wax walba ay shaqeeyaan oo wadadiisu shaqaynayso oo m c h ka shaqaynaya laakiin dal burbur kasoo baxay oo soo kabay soo kabsanaya oo kale inaan isu qiimeyno oo shalay meeshaan joogno maanta ma joogna isdhaxno insha allah inta aan haysanana aan aan yani aan dhaxno alaylahaye naga sii fakar inta noo dhimana inaan isku guwaadino sidii loo gaari lahaa ayaan shacbiga soomaaliyeed ku baraarujinaya waxyaaba badan oo annaga aan qabsan karnana way jirtaa nutrationka hadda uu ka hadlay walaalka yani haddii ay cunaan dadka dalkeeni wax kasoo baxaya keliya ama beeraheeni iyo khudaarteeni keliya ay cunaan nafaqa darada waa yaraanaysa waa tahay laakiin goobta hadduu colaad ka colaad jirto waa laga yaabaa in colaada iyo karakaca qofka uu saameeyo ama beerta uu saaban waayo taasna haddee waa wax iska radbaanaya insha allah idan ka baxdana waa rajaynaya khadadka teleefanada ayaan weli fursad siinayaa dhegeystaha kale ee ku xiga ayaan markan een, fursad siinaya dhegeysta kusoo dhawo magacaagii deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aashaad magacaygu waa cabdiqaadir cabdi axmed cabdiqaadir jubba oo jooga magaalada muqdisho waa sacaadta wasiir aad oo mahadsan tahay si fiican waa kuu dhegeysanaya barnaamijka aad aan ula soconay waxaan rabaa sacaadta wasiir inaan soo koobo saddex su-aal isku xigto si kooban aan ku weydiiyo sidaan ognahay sacaadta wasiir maalin walba waxaan kusugan anaga hadda aan joogo magaalada muqdisho maalin walba waxaa laga furaa cisbitaallo ayaa laga furaa wasaaradda caafimaadka intee in leeg ayay ka warqabtaa sacaadta wasiir furitaanka cisbitaalladaasi iyo tayadooda iyo dadka ka shaqeeya su-aasha koowaad waa midaa kan labaad waxaan rabaa sacaadta wasiir waxaa jirto eh, cabashooyin badan magaalada muqdisho waxaa ku sugan iyo soomaaliya guud ahaanba aan dhehe dhakhaatiir fara badan oo daayar oo caafimaadka hadda aada usoo baratay tusaale markaan kasoo qaado wasaaradda caafimaadka waxay kamid tahay magaalada muqdisho waxyaaba meesha meelaha ugu xoogan oo dadka caafimaadka soo bartay ay ku xiran yihiin ama ay baahida badan ay ugu badan ay ka qabaan taale cisbitaalka dictor markii maanta shaqo looga baahdo qofku bishardi waa in wasaaradda caafimaadka soo mara xaggaasi wasiir waxaa ka jirta dhaliil iyo cabasho badan oo ca- qofka dadku waxay aada u hadalhayaan dhinacaas in dadka qabiil iyo lafjacayl in jacayl in tooxsi dadka lagu kala xusho arrinkaasi laftiisa gaab inaan masaafis waan rabnaa maxaa ka jira qofka wasaaradda caafimaadka markuu soo maro inuusan heli karin hadduusan adeer ama abti ama aabo uusan meesha ugu dhoweyn inuusan waxba ka heli karin taas maxaa ka jiro waxaan rabaa su-aasha saddexaad sacaadata wasiir adoo maadsan ee wasaaradda caafimaadka maanta way xoogan tahay magaalada muqdishona xarunta ugu weyn ama haddaan dhihi karno tan ugu weyn magaalada muqdisho wasaaradda wasaaradaha maanta iskale ay kamid tahay leedihiin koox gaara oo wacyigelin samaysa booqato jaamacadaha iskuulaadka tagto dadka wacyigeliso caafimaadka u sheegto degmooyinka tagto oo imseejada booqato xaafadaha cidaha ibaabiyada u garaacdo yacni dadka wacyigeliyo oo u sheego caafimaadka iyo qiimaha uu qiidhowrka ay leeyihiin dad noocaasa dhalinyaro noocaas u tababara ma leedihiin wasaaraddu ma leedahay Waa tahay.
Eh, saddexdaas su-aalaan rabaa saacadda aad u mahadsan tahay cabdiqaadir een, wasiir ku-xigeenkan hordhigaya su-aalahaagii Eh, waa mahadsan yahay cabdiqaadir waa mahadsan yahay Eh, anigoo soo koobaya horta isbitaallada iyo xarumaha caafimaadka magaalada muqdisho maalin kasta laga furaayo Mhm.
Eh, marka ugu horeysa dadku waxaa kala haga waa sharci ee ma aha nin isbitaal furtay iyo qof ka xiraya oo wasiir ah Mhm.
wasiirku waxaa u baahan yahay inuu helo sharciyo qofkan isbitaalka furanaya lagu xakameeyo lagu xiro sharcigaas oo ah sharciga caafimaadka dalka ayaa ah sharciga lagu xakameynayo xarumaha caafimaadka Mhm.
lagu xakameynayo dhakhaatiirta kuwooda saxda kuwaada saxda ahayn Mhm.
wasaaraddeena caafimaadkii hore markay burburtay kadib sharciga ma leeyahay dalka qofkii maxaad ku xukumaysaa dhakhtarnimada kaga qaadaysaa maxaa ku xukumaysaa xaruntiisaad ku xiraysaa Mhm.
maxaa sharci kuu ah qofki waa muwaadin soomaali ah waxbuu leeyahay waxaan furtay okay waa furatay maxaad ku haysaa oo sharci ah? waxaa loo baahan yahay marka hore ee shuruucdii dalka uu lahaa in dib loo soo celiyo marka hore markii sharcigaas dib loo soo celiyo oo golaha wasiirada hadda wasaaradda caafimaadka sharciga way soo celisay kow waa ku guulaysanay labo waa in la marsiyaa golaha wasiirada golaha wasiirada waa marsiya waa tallaabada labaad on qaad annagoo baarlamaankii guinii watay hadda waktigii u dhammaaday shuruucda la soo celiyey oo bendinka ah ayay ayay tahay ee baarlamaanka tobnaad hadduu yimaado insha allah la rajaynayo ilaa ansixiyey inta ka horeysa de dadku waa wada mas-uuliyiin qofkii dareero mas-uula iska soo furtay isbitaal ama dad maxay ay kasoo soo dhaq- dhakhtar baan ahay yidi daaweeyey taariikhda uu iyo taariikhdaas inta kiisas uu galay mustaqbalka maxkamadba lala aadi doona laakiin goordhow insha allah idan sharciyadaas la marsiinin dad oo aan maxay ahayd shuruucdaas aan laga ansixinin golihii shacabka qofkii muwaadinka ahaa xuquuqdiisii iyo xoriyadiisii iyo xaruntiisii kama heli kartid Mhm.
ninka dadku waxa- waa taqaanaa wax la leeyahay hebel baa hebel u dan lahaa iyo hebel daawatay markantaas inaan ka carabno ka fogaana ayaan u dan kow sax wasaaradda caafimaadka hadda maanta waa wasaarad weyn shaqaalaheedu jooga xafiis soo shaqo taga leh diyaarsan dhakhaatiir iyo khuburo caafimaadba ay joogaan Eh, magaalada muqdisho wacyigelin jaamacadaha iyo iskuullada iyo waa isku xiranahay dhammaan jaamacadaha oo maxay ahayd ay bixiya qaybta caafimaadka oo dhan waa isku xiranahay waxaa jira barnaamij la yidhaha marwo caafimaad oo loogu talagalay gobolka bariaadamka kob iyo tobankiisa degmo gobolada qaar sida tijaabaha uga uga shaqeeya oo ah in hooyooyinka lagu soo xiro xarumaha caafimaadka si ayna ugu dhi- ugu dhiiradaan inay tagaan goobta caafimaadka marka xaruntii caafimaadka mar haddii la diyaariyey marwo caafimaad barnaamijkaas la yidhaahana jaabaha ayuu uga shaqeeya gobolka banaadir iyo dhowr gobol oo kale taasna insha allahu waxaan rajaynaynaa walaalkay degmooyinka iyo gobolada qaar aan la gaarin weli inaan gaari doono inaan albaabada u garacno qofka hooyo kasta oo soomaaliyeed wacyigeeda inaan gaari waan rajaynaynaa waxaa soo haray digfer dee digfer horta soomaalidu weli horta laftirkeeda in inta lasoo dejiyo warqad iisii sameeyo tv ayo meel keento la yidhaahdo ma aadayaane marka hore iyagaa dhinacadeerka raadiya iyagaa yidhaah ninkaas yaa yaqaan iyagaa dhaha war meesha waxa jooga waa dad ajnabi ah maxay ahayd iyaguna hadda qabiil qabiil nooma kala yaqaanaan dadka la qaadanayana waxaa lagu qaataa kabateeriya iyo sharuuc iyo nidaam loo qaatay leedahay mana rajaynayo in qabyaalad iyo qabiil iyo hebel iyo wa soomaalidu way way dhehaysaa hebelaa la qaatay waa reer hebel hebelaa la qaatay waa qof dabcan qabiiluu noqon karaa laakiin meesha ma qabiil ay ku shaqaysaa kuma shaqayso dadaan annagaba ahayn oo soomaali ahayn ayaa qaybta maamulka ugu sarraysa weli gacanteena kuma soo wareegin heshiiska isbitaalkeena waa shanta sano oo ugu soo horeysa waxaa ugu sarreeya turki shanta sano ku xigta ayaan insha allahu haddii aan awoodno la wareegi doonaa marka walaalaheena soomaaliyeed ha isku kalsoonaadaano qof walbana aqoontiisa inuu ku kalsoonaado dhalinyaro badan waa tahay oo shaqo raadinaysa oo dhakhaatiir ah oo wax soo baratay oo wasaaradda caafimaadka ku xiran oo nala joogta ayaa jira qaarna fursado ayaan u helnay qaarna waa uu heli doonaa qof kasta oo dhakhtar ahna wuxuu hogin ka yahay ama neerson ah oo caafimaad soo bartay wuxuu hogin ka yahay wasaaradda caafimaadka meel kasta uu jooga ayaana mas-uul kaga saaran tahay xaaladda caafimaadka dalkiisa wuxuu ka qaban karo inuu ka qabto mana rajaynayo in dadka jir ah ee annaga nala jooga inay maanta ay reer hebel iyo reer hebel laba kala dooranayaan tarkuna waa la xayeysiiyaa qoontiisana ayay ku qaataan saxaankana iyagaa qaada qof soomaali ah hal qofaa laga yaabaa inuu xubin yahay inta kalena ay yihiin dad ajnabi ah marka insha allahu waxaan rajaynayna dadku inay isku dhiiradaan aqoontooda isku dhiiradaan isku kalsoonaadaan ee iyagu inaynan isla markiiba waxay qofkii wuxuu isla markiiba aaminaya inuu xildhibaan ka haysto wuxuu aaminaya inuu ina adeerkii ka haysto wuxuu aaminaya inuu qofkaas qabiilkiisa raadiyo marka taas inaan ku guurno insha allah waan rajaynaynaa waana mahadsanyahin su-aalihiisana aad ay Waa- ufiicnayeen Eh, su-aal kale uu ku weydiiyey ahayd ma leedihiin en, koox dhalinyaro ama en, caafimaadka ka socda oo iskuulaadka iyo xarumaha kala taga oo dadku ku wacyigeliyay fayadhowrka caafimaadka su-aashaas adigu si kooban uga jawaabaya maya taas meli waa tahay aad baad mahadsan tahay en, dhegeystaha ugu dambeeya ayaan fursad siinayaa oo gunaanadkii barnaamijka joogna en, dhegeysta kusoo dhawow magacaaga iyo deegaanka aad joogtid en, dabadeedna su-aasha aad weydiinayso wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya wa- waa mahadsan tahay su-aasha koowaada waxay tahay madal wasiir mataqaana tirada ama waxa weeyaan xarumaha een, caafimaadka een, maanta dalkana ka jira guud ahaan waxa weeyaan ee, tirokoobyadooda tiraha midig kugu jira kuwa brafetka ah iyo kuwa runtii waxa weeyaan xarumo ee, mataqaana gacanta ugu jira maamul dalka maanta ka jira taas waa mid midda labaada weydiinaya waxay noqonaysaa dalku hadda waxaan filaya inuusan lahayn cisbitaal guud oo runtii shacabka u adeega si filinta ugu adeega inuusan jirin baan malaynaya marka wasaarada qursan ugu jiraa weeye in la helo cisbitaal ama aysan geliso cisbitaal si filinta ugu adeega ama lacag la-aan shacabka ugu adeega aad baa umahadsantihi waa tahay aad baad mahadsan tahay en, wasiirka ayaan u gudbinayay wasiir ku-xigeenka en, caafimaadka en, mudane daalo kusoo dhawow tahay oo waaxda isbitaalada iyo qalabka la yidhaahdo wasaaradda caafimaadku ay leedahay ee waajibka waaxdaas ayaana haysato documentiga isbitaal kasta xarun kasta oo caafimaad ee dalka waaxdaas ayaa inoo haysa wayna noo jirtaa taas saasaan ugu gudbaya mida kale isbitaalada publiga ah ma jiraan dalka ma leeyahay oo kale hadda tusaale ahaan muqdishoaan joognaa muqdisho waxaa ku taala saddex isbitaal oo waaweyn oo dadku si lacag la-aana ugu adeega oo maxay ahayd sida isbitaal madiino isbitaal banaadir isbitaal kaysan isbitaalka weyn ee ordogan ee loo baxshay ex dictor ahaan jiray isagana waxba ma dhaamo isbitaal ku shaqeeya lacag la-aan maxaa yeelay lacagta dadka ka qaado ay aad iyo aad u yar markii la fiiriyo ama loo fiiriyo kuwa private ah ee magaalada ka jira waana isbitaal weyn kuna qalabaysan qalab casri ah waxaana laga qaadaa qofka isaga dhan haddii la baaro lacagta ugu yar ee qof bini aadana uu bixin karo dadka masaakiinta ahna lama weydiiyo wax lacaga agoonta sidaas oo kale lacag la-aan ayaa lagu qaabilaa marka ma aha wadanka oo dhan muqdisho haddii la yidhaha sidaas oo kale insha allahu dadkii hadda soomaaliya waxay dooratay qaab nidaamka federaalka ayay dooratay weli ma ma jiro xilligii wax walba laga sugi jiray dowladda dhexe dowladda walaajada meesha hadda walaalkan ka hadlaya oo kale ee puntland oo kale xarumo caafimaad oo waaweyn ayaa ku yaala oo taageero fiican ayay helaan dowlad goboleedyada kalena sidaas oo kale kuwa hadda soo dhismaya insha allah iyagoo dhammaantood way leeyihin xarumo caafimaad south west way leedahay jubbaland way leedahay galmudug way leedahay wasaaradda caafimaadka hantood way taageertaa wax walba oo heer federaal ah way gaarsiisaa qaab dowlad goboleed ay ku helaan iyaga ayaa u madax banaatna waxaan rajaynayaa walaalshayga halkaas sheeqan ah insha allah dowladda soomaaliyeed inay wada gaarto isbitaalada miisaaniyadooda bixiso oo budgetkooda yadda hadda kuwaan sheegaya publiga ah ay noo furan waxaa naga naga taageera hay-ado sida i c r c oo kale laakiin waxaan rajaynayna inaan gaarno mar dhow inaan dhammaan soom- dowladda soomaaliya siday u bixin jirtay xarumaha caafimaadka budgetkooda inaan u wada bixinaan rajaynayna insha allah mar aad iyo aad baad umahadsan tahay ismaan maxamed cabdi daalo wakhtigaagii aadna siisay iyo sida aad dhegeystayaasha ugaga jawaabtay su-aalaha ay qabeen ee waa kaaga mahadcelinaynaa waa mahadsantaha intaas ayaanu kusoo gebagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan marti noogu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga ee soomaaliya cismaan maxamed cabdi daalo barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idin leenahay nabadgelyo
xaatanna boosaaso xeebaha degmada xaafuun ee puntland ayaa la sheegay inay ku soo caarideen markab ay saarnaayeen sagaal shaqaale ah oo soomaali iyo kenyaan isugu jira kabtanka markabkaasi ayaa sheegay in markabkan uu ka soo baxay boosaaso islamarkaana uu kusii jeeday dhinaca muqdisho faadme yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay boosaaso markabkan oo lagu magacaabo m v liberty ayaa habeennimadii xalay ka soo caariyey xeebta degmada xaafuun oo magaalada boosaaso u jirta afar boqol iyo konton kilomitir kabtanka markabkan soo caariyey maxamed faarax cabdi oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo dul saaran markabkan ayaa v o a u xaqiijiyey in markabkan uu xeebta degmada xaafuun ka soo caariyey habeennimadii xalay kadib markii ay istaageen dhammaan matooradii islamarkaasna ay nabad qabaan sagaal qof oo ka mid ah shaqaalaha markabka oo isugu jira saddex qof oo soomaali ah iyo lix qof oo u dhashay dalka kenya maxamed faarax cabdi kabtanka markabka m v liberty maamulka ayaa lagu xigay anigii oo laba nin oo soomaali ayaa ku harnay markab baxaryada waxaan een waxaan een sagaal aniga iyo laba kale ayaa soomaali lixda waxay ahayn nimanka kala horeysay waxaan ka soo baxnay boosaaso waxaan ku soconnay muqdisho bandardayda aanna simana ayaa motoorka yaanoog ayuu badaana soo celisay waxaana keentay xafuun xafuun waxaan imaanay dekada meesha talyaaniga cusbada agteeda markabka magacii muxuu siday
m v liberty markabta marka hore wuxuu u socday alxudayda inuu u geeyo qaxootiga xurto sacuudiga ayaana soo celin waxay dhaheen meeshaad u socotiin shiica ayaa haysata mana gei jirtin mombasa marka waxaan siinay bur bariis bustayaal joodari iyo maryo rugsine nimankan yamanta oo meesha dagaalada iga socdaan alxudayda waxaan ka soo baxnay bishii sanaad taarikh sagaal iyo toban taasoo intaa waxaan sugayna balla inay degto kow iyo toban bishii sagaalaad aan ka soo baxay boosaaso taliya ku-xigeenka saldhigga degmada xaafuun ee gobolka karkaar cabdinuur cumar ismaaciil kala foge oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u xaqiijiyey inay gacanta ku hayaan shaqaalihii markabka islamarkaasna ay markabka dushiisa saareen ciidamo ilaaliya waxaanu ku guulaysanay inaanu muuqo ciidankiina waxaanu saaray saakir lixda aroornimo waxaanu kala soo degnay oo na soo degay oo yiri natatiya dadka ajnabiga ah weliba dad kenyaana oo shan kaasaati waxaa noo qorshaysan annagu muka ku hayaa in aan wixii saaran aanu seefgarayno wax yar iyo wax wuxuu doon ha noqdo aan markabkaas loo tegin cid ay khusayso maaha cid kale ayan u tegin cid ay khusayso shaqadaas khusayso maaha cid kale ayan u tegin ayaa noo qorshay taliya waxaad sawir naga siisaa halka uu kusoo caariyay markabku ma buurba mase waa meel bannaan ah oo xeeb ciid ah oo laga jiidi karo waa meel ciid ah oo laga jiidi karo haddii uu helo gurna degdega iyo taag loogu talagalay baalaha waxjiirista loogu talagalay waxaa jira qalab waxjiirista loogu talagalay haddii intii aan waxgaarin ay soo gaaraan way ka jiiri karaan waa meel ciid ah oo qar aan u dhoweyn oo qar aan u dhoweyn mursadii hore oo xaafuun magaaladii hore oo xaafuun oo burburtay ayuu ka soo caariyey meel u dhow u jirta ilaa saddex boqol oo mitir ma aha markii ugu horreysay ee xeebaha puntland ee ka tirsan badda hindiya ay ka soo caariyaan maraakiib iyo doonyo xilliga xagaaga kuwaas oo qaybtood la badbaadiyey halka qaar kalena ay ku burbureen goobihii ay ku soo caariyeen faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso aad bay umahadsan tahay faadimo yaasiin jaamac haatanna dhinacaas iyo jowhar haddaanu dhaqaaqno shirka jowhar shirka magaalada jowhar uga socda odayaasha dhaqanka iyo duubabka qaar ka mid ah beelaha dega gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ayaa waxaa la isku mari la-yahay qaybsiga xildhibaanada uu yeelan doono maamul goboleedka la rabo in loo dhiso shabeellaha dhexe iyo hiiraan wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya oo agaasimaysa shirka ayaa u sheegtay odayaasha dhaqanka ee beelaha in ay qaybsadaan koob iyo toddobaatan xildhibaan taas oo ay duubabka dhaqanku ay u arkaan qondo yar haddaba wararkii ugu dambeeyey ee shirka jowhar waxaa inoo haya oo khadka telefoonka ee beledweyne ku jira wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane xuseen
ismaaciil oo mahadsan tahay sida aad sheegtay maanta ayaa waxaa la sugayey in ergada ka qayb qaadanaysa shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee joogta magaalada jowhar inay qaybsadaan koob iyo toddobaatan xildhibaan oo wasaaradda arrimaha gudaha ay ugu talagashay inay noqdaan xildhibaanada baarlamanka labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe odayaashu way isla fahmi waayeen qaabka ay ku qaybsanayaan labada gobol tirada ay midba gobolka kale gobolba gobolka kale tirada uu yeelanayo way isla fahmi waayeen sidoo kale beenuhu ayaga laftigooda way ku adkaatay inay qaybsadaan qaar waxay ku doonayaan in tirada dadka iyo baaxadda dhulka mar walba lagu qiimeeyo beelaha qaarna waxay leeyihiin madaxa in laga tiriyo oo beelba meesha ay ku timaado qeyb ay ku yeelato oo maadaama ay tahay dowladda dowladda afar dhibic shan wax lagu qaybsaday marka maanta gelinka hore ayaa la sugayay in ay soo gudbiyaan qaabka ay ku qaybsadeen ilaa iyo xilligan ma jirto wax laysku raacay howlkii uu shirku ka socday qaar ka mid a beelaha waa ay ka baxeen oo banaanka ka istaageen kuwa waxay leeyihiin waxaan dib ula laabanaynaa dadka kale naga dambeeya in tirada haddana loo qoonday inaan qaadan karno idin kale qaarba waxay leeyihiin wixiina loo soo qaado waan ogolnahay si walbay ahaataba wasaaraddu waxay ka sugaysaa in odayaasha ay qaydiyaan haddii ay ku guudaraysaana in wasaaradda loo soo gudbiyo oo qaab walba ay ku xallin karto marka wasaaradda isticmaasho marka ilaa iyo xilligan ma jirto wax heshiis ah oo laga gaaray qaabka ay beeraha u qaybsanayaan koob iyo toddobaatanka xildhibaan ee loogu talagalay in maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay yeeshaan waan gartay marka wakti maa loo qabtay xilliga wasaaradda arrimaha gudaha oo kale ay ka filayso in qoondada beeluhu ay usoo gudbiyaan wasaaradda iyo cidda hagaysa shirka
ilaa saddex maalmood ka hor ayaa la filayay in ay qaybsadaan beelaha maantana waxay ahayd maalinta gelinka hore ayaa loogu talagalay inay soo dhamaystiraan haddii ay awoodi waayaan inay qaybsadaan in ay ergadu sheegaan inaynan qaybsan karin oo wasaaradda ay dib ugu soo celiyaan oo xalka arrintaana ay wasaaraddu gaarto maanta ayaa la filayay in natiijo ay kasoo baxdo ergada shirka u joogta magaalada jowhar qaabka ay ku qaybsan karaan xildhibaanada koob iyo toddobaatanka xusmada waan gartay goormaa la filayaa berri oo kale cidna ma bidhaamisay in kulano kale lasuga imanayo
goorna waxaan wacay oo aan doonaya inaan wax ka weydiiyo oo aan arrimahaas aan kala hadlo xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ima suurtagelin in telefoonka uu ka jawaabo dabcan sida la qiyaasayo ilaa iyo saddexda bisha soo socota octoober ayaa la doonayaa in ilka laga gaarayo xildhibaanada arrintooda la xaliyo saddexda octoober wixii loo gaarana amaba labada octoober baan dhaho in madaxweynaha qaabkii lagu dooran lahaa ayadana hawshaas la gudagalo marka wakti badan ayaa u dhiman laakiin wasaaradda arrimaha gudaha waxay sugaysaa waa un in ergada meesha joogta marka ay gacanta ka taagaan oo ay dhahaan wasaaradda aan dib ugu celinay kadib ay wasaaradda xilka la wareegi doontaa aadaad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane oo khadkaas si toosa ugu jira wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidhay shirka maamul sameynta gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan wararkii ugu dambeeyey inala socodsiinayey idaacadaha dambe ayaad ku maqli doontaan wixii kasoo kordha
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a washington qaar ka mida garabyada isbahaysiga mucaaradka jabuuti ee u s n ayaa shalayto ku dhawaaqay dallad cusub oo ay sheegeen inay mucaaradka midaynayso oo loo bixiyey ammaan arrintan ayaa timi kadib markii qaar ka mida mucaaradku ay kulan ku yeesheen magaalada jabuuti taasi oo ay sheegeen inay tahay isbeddel cusub oo ay ku sameeyeen dalladaasi wariyaha v o eda ee ramadaan muuse ayaa cabdiraxmaan maxamed geelle oo ahaa duqii hore ee caasimadda jabuuti iminkana ah afhayeenka daladaasi cusub arrimahaasi ka waraystay dalladan cusub ee ammaan waxa ay tahay isku-tega siyaasadeed ee isbedel doonka iyo qaranka ayaa la yidhaahdaa magaceyga marka lasoo gaabiyona ammaan baa la yidhaahdaa waxaan arbacadii dhoweyd aan dhignay wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo si sharciya u sharciyaysan waayo waa inay ka koobnaato xisbiyo shacri- sharciyaysan marka wasaaradda arrimaha gudaha ayaan ogeysiinay sidaabay dalladan cusub ay ku imatay waxaad ka mid tihiin eh, dhammaantiin madaxdan halkan ku arkayo madaxdii hogaanka u ahayd eh, dalladii eh, mucaaridka u s n aduu xogeeye guud baad ka ahayd u s n cumar cilmi waa gudoomiye ku-xigeenka u s n maxaa keenay dhaqdhaqaaqan cusub ee siyaasadeed inaad ku dhawaaqdaan u s n-na halkii ku dambeysay Ee, runtii waa- adiguna waad og tahay kolley ummadda reer jabuutina way og tahay adduunkuna waa uu og yahay Ee, inkastoon anigu xidhnaa ah, muddadii doorashooyinkii madaxtinimo ee na soo dhaafay ee, waxaa nasiib darro dhacday in dalladii mucaaradka u s n ay burburto iyadoo mas-uuliyiintii halkaa joogay ay isku qabsadaan ee, ma ka qayb galaa iyo kama qayb gala doorashada iyo sidii loo cayimi lahaa cid qudhahaatay oo matasha tartankii madaxtinimada dalladdu yeesan Ee, muddo hadda shan bilood laga joogo ayaa waxaa dalladaasi ay burburtay bay ahayd ilaa haddana wax dhaqdhaqaaqa waan isku daynay inaan wax qabanno laakiin waxa weeyaan dalladaasi burburkeygii iyo baabi'eygii ayaa keenay inaan wax kaloo cusub aan uga gudubno iyadoo runtii aan ognahay dalladaasi abuuritaankeygii hore inay ujeeddadu ahayd uun in layskugu yimaado doorasho sidii looga qoobgala ayna ahayn in ummadda loo soo bandhigo wax siyaasada oo rajadii iyo isbeddel abuurayo taasaa keentay in meeshii laysku qabsado laysku jiijiito eh, laysku dilo kadibna ay halkaasi ku burburto inaan noqonno dee maaha dameerkii dameerka baktiyey dul fadhiyey inaan noqonno ummaddu way niyad jabtay inaan guryaha dhexdeeda ummaddu ay ku ooyeysaa inaan annakuna guryaha gallo oon ka dhex oyno maaha eh, taasina halis bay ku tahay dimuqraadiyadda dalkeenna iyo rajadii ummaddu ay qabtay ayay halis ku tahay taasaa keentay inaan muujinno eh, wadatashi eh, iyo xidhiidh kale aan muujinno si aan u abuurno dallad cusub oo runtii eh, ka turjumaysa baahida siyaasadeed ee dalkeenna taalla iyo xoojinta dimuqraadiyaddeenna iyo rajo abuurka ummadda reer jabuuti oo maanta u haraadan in dalkeenna ay ka dhaco isbedel uu ka dhaco maxaa la isodhan karaayoo dhaqdhaqaaqan cusub ee siyaasadeed ee ammaan eh, uu kaga duwan yahay u s n waxaa tihiin un madax siyaasadeed oo mucaarida uu isku yimid un sidii hore u s n Ee, runtii waa su-aal aad u fiican weeyaan Ee, waxaan ognahay dalkeennu inuu cidhiidhi badan uu soo galay ee, dadkeennu inay kala qaybtameen iyadoo oo saddexdii sannadood ee halganka siyaasadeed ee nabadaysan aan ku jirnay ee, dhib badan ay dalkeenna ay soo gaadhay iyadoo si joogtaa aan iskugu dhacaynay mucaaradka iyo dowladduba taasoo keentay dhimasho dhaawac keentay xadhi keentay ee, dalkeenna dhib badan ummadda u geysatay waayo annaku sidaad u garanaysid ee, dad nabadda ka shaqeeya baan nahay dad dalkooga iyo dadkooga jecel baan nahay dad inay ummadda wax u qabtaan doonaya baan nahee dad ma doonayna inay dalkooga iyo dadkooga ay burburiyaan marka hareeraha wadamada- wadankeenna la eego yaman baad arkaysaa waxa ka taagan soomaaliya ad arkaysaa waxa ka taagan eritrea ad arkaysaa waxa ka taagan etoobiya hadda waxa ka socda ad arkaysaa adduunka waad arkaysaa dhibaatooyinka taagan marka xal maaha iska orimaad xal maaha mar kastuu khilaaf siyaasadeed uu dhacana waxaa ku burbura dalka iyo dadka ayaa ku burbura ma rabna dalkaeegu inuu burburo ma rabna dhibaatada dadkaeega haysata inaan ugu sii kordhinno dhibaato kale ma rabno marka waxa weeyaan dalladan cusub waxay kaga duwanaan doontaa dalladii hore waxaa iska horimaadkaan iska hor iman doonaa annakiyo talisku waxa uu noqon doonaa iska horimaad halka mabaadi'da ah halka fikirada ah halka siyaasadda ayuu noqon doonaaye cayda iyo istuurtuurka iyo dhibaatayn iyo iska horimaadkii ee, jidhba jidh ma jiraysa baan leenahay waataan kaga duwannahay ururkii hore weeyaan maxaad fariin u gudbinaysaan xagga xukuumadda Ee, horta dalku waa dalkaygii weeyaan dadkuna waa dadkaygii ee, dantana dhex taallina waa danteennii weeyaan marka fariintaan gudbinayno waxay ku salaysan tahay fariin siyaasadeed weeyaan in iyakuna ay la yimaadiin ilbaxnimo xagga siyaasadeed annakuna ilbaxnimo xagga siyaasadeed aan la imanno oo dooddu ay noqoto dood foolkafoola oo furan ummadda ummaduna ay ka faa'iidaysato dalkeenuna uu ka faa'iidaysto dimuqraadiyadeennan cusub ee dhowr labaatanka sannadood jirtana aan ku sii xoojinno si mustaqbalka ah, dalkeennu iyo dadkeennu ay u dhaxlaan waddan nabadgelya waddan dimuqraadiya waddan horumar kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan maxamed geele oo ah afhayeenka dallad cusub oo ay la baxeen mucaaradka waddanka jabuuti isutagooda awl hore loo odhanaya u s n haatan ay la baxeen ammaan wuxuu magaalada jabuuti ugu waramayey ramadaan muuse halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a washington haatan dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno maxamed cabdisandheere oo farsamada inoo qaabilsan wuxuu ii sheegay inuu hayo fanaanka dalmaryare bal heestaasi aynu ku wada nasanno
codkaas heesta dhooloole caashaqa iyo dalmaryare ee uu sandheere inoo soo qabtay haddaan ayaa gebagabo waxay tahay idaacaddayadii galabnimo sahare ciidla nuuriyaano ismaaciil xuseen farjar ayada la socodsiinaya tan iyo intaynu toddobada caawa kulmin waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
Thank you.
حبيبها كنت في الشوق ومديها عشتاقة أروس عينه تجنيه يبصوا دو دبتاغة نقصارو دردر لعاشقها دوكشن إجرسي aynu dhiganee igu soo dhowow dhabtaadana isaaro doladalani caashana dukashana